إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم ما بعد ايها المسلمون عباد الله waxaynu ka hadlaynay khudbadihii jumcayaashii tegay mucaamalaadka muxaramka ah ee muslimiinta maanta dhexdooda lagu arkayo ama ka dhex muuqda waxaa khudbaddeenna maanta ay ku saabsanaan doontaa mid ka mida mucaamalaadkaas waa mucaamalatu riba wa bayaanu khatariha وعواقبها الوخيمة ونتائجها السيئة على دين العبد ودنياءه halista ay leedahay ribadu iyo cidhibxumadeeda iyo raadadka xunxune ay ku leedahay addoonka ku dhaqma diintiisa iyo adduunyadiisa noloshiisan dhow iyo nolosha aakhiraba ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa xalaaleeye iibka xaaraantimeeyeyna ribada wa axalla allaahu albayca wa xarama ariba ilaahay labada waa iska soo horjeediyey fa kullu baycin muxaramin fa huwa riba iib kasta oo xaaraani inuu ribo yahay bay aayadda qur-aankii caddaynaysaa waana sida uu ka fahmay alimaamu albukhaari raximahu llah axaadiida qaarkeeda uu ku keenay fii kitaabi tafsiir markuu aayaddan fasirayana ay tilmaamayso in mucaamalo kastoo wax lagu kala bedelanayo oo ilaahay subxaana wa tacaala u xaaraantimeeyey inay tahay noocun min arriba waata sababtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo arriba sabcuuna baaba ribadu waa toddobaatan albaab yacnii aad iyo aad bay u noocyo badan tahay mucaamalo kastoo ilaahay uu diiday ayaa ribo ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ribada u mamnuucay waxyaabaha ku jira ay ka mid tahay alifsaadu fil ard dhulka ayay ribadu fasahaadisaa waxay keentaa dhaqaala burbur waxay dhib ku haysaa mujtamaca iyo bulshada dhexeeda ay ku faafto dhaqankooda iyo diintooda iyo dhaqaalahoodaba ولما فيها من الاستقلالية وعدم الرحمة waxa ilaahay u diiday waxa ku jira ribada oo qofku inuu ka faa'iidaysanayo dadka baahan baahidooda oo uu ka fogaanayo musaamaxadii samaaxadii turitaankii iyo naxariistii islaamku ugu baaqay dadkiisa ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal waxa uu ku caddeeyey kitaabkiisa halista mucaamalada ribada la yidhaahdaa ay ku leedahay addoomihiisa waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala fariimo badan oo caddaynaya halista ribadu ay leedahay uu inoo soo faray nebigeennii muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ribada ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu hanjabay soo digay cidda samaynaysa waciid iyo goodi dembi kaloo la raacshay aanu jirin marka laga yimaado gaalnimada iyo shirkiga rabbi subxaanahu wa tacaala si cad uu u baahiyo uu u sheegay inuu dagaal xagga ilaahay ka imanayo xagga rasuulka uu ku wajahan yahay oo uu ku soo socdo cala almuraabi ka ribada ku dhaqmaaya waxaynu fahmi karnaa cidda ilaahay uu sheegay inuu la dagaalamayo rasuulkiisuna uu la dagaalamayo inay ciddaasi tahay caduwun lilaahi wa caduwun lirasuulih cid ilaahay cadow u ah rasuulkana calayhi salaatu wasalaam cadow u ah waayo cadow ayuunbaa lala dagaalamaa cid aad heshiis tihiin oo aad iswaafaqsan tihiin oo aad is ogoshihiin dagaal idinma dhex maro sababta ilaahay uula dagaalamayaa waa inuu yahay qofka ribada ku dhaqmayaa caduwun lillaah wa caduwun lirasuulih wa caduwun lidiin illaah wa caduwun licibaad illaahi almu'miniin qaala allahu subxaanah wa tacaala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلهي وحو سيقاروا الله اللي ضدك مؤمنين تاه وهي يقعوا هقان سمي هذا الكإلهي أحكام ربنا ودك رارعنا وحي إلهي سبحانه وتعالى وحسوسي إيمانك يتقوضا سي إيمانك يتقوضا وأيو نقدان لبصفوا ونأكسنوا أدونك كعليه waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay ilaahay wuxuu leeyahy laga bilaabo maalintaa ribada la xaaraantimeeyey wax allaala wixii ribaaha faraha ka qaada haddii aad muuminiin dhabatihiin iimaankiinnu haydinka celiyo fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaydaan sidaa yeelin oo ribada aydaan ka hadhin waxaad ogaataan inuu idinku socdo dagaal xagga ilaahay ka socdaa iyo dagaal uu nebi maxamed la dagaalami doono waxa u bannaan xaakimka muslimka ummadda u taliya ee u taagan ummadda xagga hogaaminta makaankii iyo darajadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ribada laga waaniyee ka hadhi waaya inuu laayo waana dagaalka ilaahay subxaana wa tacaala aayadda uu ku sheegaayo sidaas ayaana ahlucilmigu ku fasireen wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum haddii ribadii aad ka toobad keentaan xoolihiinnii raasamaalkaah ayuunbaad leedihiin wixii ribe marka hore aad dul saarteen inaad qaadataan xaaraan bay idinka tahay laa tadlimuuna walaa tudlamuun cidna ma dulmiyi kartaan oo laydinma oggola oo siyaado ribo marka hore aad saarteen ka qaadashada aad ka qaadataan kuma dulmiyi kartaan idinkana laydin dulmiyi maayo oo raasamaalkiinna in laydinka dulmiyi maayo ayuha almuslimuuna cibaad allah yaa awoodu le inuu ilaahay subxaana wa tacaala la dagaalamo an yubaarisa aljabbaara bixarbin inuu allaha subxaana wa tacaala casiiska ee jabbaarkee calaa kulli shayin qadiira inuu dagaal ula badheedhu iska celiyo waxaynu ogsoonahay arrintaasi cid awoodi lihi inaanay jirin taasi waa inay noqoto mid waana inooga noqota ribada iyo inaynu ka tagno khawfan min allah wa tacdiiman libaariina baqa ilaahay aynu ka baqanayno iyo weynaynaynu weynaynayno allah subxaana wa tacaala ayna abuuray ribada aayaddan lagu sheegay waa riba dayn waa ribada daynta la dul saaro ee qofkii la yidhaahdo intaasaan ku amaahinayaa intaa soo saaro ku soo dar ha dhow amaba se qofkii wax la daymiye la yidhaahdo muddadii buu kugu dhaafay daynku marka maalin kasta oo muddo dhaafa dheeraad iyo ziyaada ayaa kugu socota waa ribadayn waxaa kaloo culimmadu ay u yaqaaniin riba aljaahiliya waayo waxay ayd ribadii ugu faraha badnayda jirtay islaamka ka hor ribada noocaasi maanta waxay noqotay mid dadka muslim iyo gaalba aad ugu dhex faafsan bal waxaynu odhan karnaa waa waddooyinka u waaweyne u tirada badan ee loo mara maanta ganacsiga iyo xaasilinta iyo soo xerogelinta xoolaha waxaa loo furtay bangiyo waxaa sidaasoo kale loo aasaasay mu'asasaad maaliya oo xagga dhaqaalaha ku saabsanoo ribadaa ka shaqeeya waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan waxaa loo yeelay qaabab iyo sawiro noocyo badan waa la qurxiyey si dadka quluubtooda ay ugu soo hilowdo oo in fara badanoo mu'miniinta ahi aanay uga didin ribada noocaase maanta sidaa u jirtaa waa ribada ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda ku dhaqmaysa dagaalka uu ku iclaamiyey faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulihi ogaada dagaal idinkaga soo socda xagga ilaahay iyo xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ribada noocaasa walaalayaal dagaalka xagga ilaahay ka imanaya ka dhalanaya cidda uu ku wajahan yahay maaha ka qaato oo qudha bal arrintaasi waxaa u siman alaakidu waalmucqi ka qaadanaya iyo ka ribadaasi bixinaya faqad rawa alxaakimu wadaara quطniyu min xadiidi abi saciidin alkhudriyi radi allahu canh ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaal alaakidu waalmucطi sawaaءu fi riba ka ribada qaadanaya iyo ka ribada bixinaya wax allaale waxaa dembi ka dhasha iyo waxaa ciqaab adduuniya aakhiraba sabab ay u noqoto labadaasi way u siman yihiin buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuha almuslimuuna cibaad allah ribadu waxay sabab u noqonaysaa in nacdasha ilaahay ay ku dhacdo addoonka faraha la gala wuxuu idhi saxaabiga ladhaa jaabir ibnu cabdilaahi lacana rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam aakila alriba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaalahum sawaa rawaahu muslim wuxuu nacdalay rasuulka ilaahay ka ribada qaadanaya iyo ka bixinaya ee siinaya iyo ka heshiiska u kala qoraaya iyo labada markhaatiga ka noqonaya wa qaalahum sawaa wuxuu rasuulku intaasiba waa siman yihiin nacdasha ilaahay bay u siman yihiin oo ciqaabka ilaahay bay u siman yihiin oo baraka la'aanta ka dhalanaysa ayay u siman yihiin wuxuu xadiidku si cad u tilmaamayaa qofku ribo inuu qaato xoolihiisa uu ku darsadaa inaanay bannaanayn inuu isagu bixiyo oo ka ribada ku tacaamulaya heshiisuu la galo ribo ku saabsanna inaanay bannaanayn waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa ribadu inay tahay dembi iyo foolxumo weyn oo qof kasta oo raad ku yeesha ama gacan la galaa ilaahay nacdashiisa iyo ciqaabkiisa uu ku mutaysanayo waxaana laga faa'iidaysanayaa inaanay bannaanayn dadka ribada ku dhaqma in sinaba loo caawiyo ribadaa loogu caawiya inaanay bannaanayn in guri laga kireeya ayaan bannaanayn in gaadhi laga kireeyo ribada ay u adeegsanayaan ayaan bannaanayn in waashmaan loo noqdo meeshaa loo ilaaliyaan bannaanayn in shaqaalo loo noqdo ayaan bannaanayn waxaa waajiba qofka muslimkaah inuu ka fogaado waxaad arkaysaa in la nacdalay kii qoraayay ribana ma bixin ribana ma qaadan laakiin qoraabuu ka noqday waxaa la nacdalay xataa markhaatiyaashii oo ribana may bixin ribana may qaadan haddana dembiga iyo ciqaabka iyo nacdasha waxa ay kala mid yihiin kii qaata iyo kii bixinayey ribadu waxay sabab u tahay walaalayaal lilmaxqi alaajil wa qilati albaraka lilmaxqi alcaajil wa qilati albaraka in si dhaqsa oo degdega qofkii ribada faraha la galay ilaahay xoolihiisii u baabi'iyo daatan wa barakatan xoolaha laftoodu inay baaba'aan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sallido masaa'ib iyo aafooyin samada kaga yimaada ama dhula kaga soo baxa ama xoolihii oo muuqooda uu joogo in ilaahay subxaana wa tacaala barakada uu ka qaado oo barakalaanta waxaa ka mid ah inay xooluhu qofka ilaahay ka fogeeyaan oo sabab ay ugu noqdaan sahaixun adduunyada inuu kala tago oo sababta naarta inuu galo ilaahay cadaabkiisuna uu ku habsado qaala allahu subxaana wa tacaala yamxaqu llahu ariba wayurbi sadaqaat ilaahay wuxuu baabiinayaa ribada ee almaal aladii fiih maalka iyo xoolaha ribadu ay gasho ilaahay waa tirtirayaa waa tagsiinayaa ee yudhibu wayurbi sadaqaat xoolaha sadaqada laga bixiyo iyo sadaqadii laga bixiyeyba ilaahay baa subxaana wa tacaala barakaynaya rabbi baa badinaya oo kobcinaya maa naqasat sadaqatu min maal siduu yihi rasuulku sadaqa maal waxba kama nuqsaamiso ilaahay baa intiisa yar qofka qanaaco u siinaya xaaraanta uu kaga qanco rabbi baa waxtar weyn gelinaya mid diineed iyo mid adduunyo mid ifka lagu sameeyo iyo mid aakhiraba mar kale wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ibnu mascuud u wariyey waqad akhrajahu alxaakim fii mustadraki ma axadun aktara min alriba ilaa kaana caaqibatu amrihi ilaa qila qof kastaoo ribo badsada oo xoolo fara badan oo ribo uu ka shaqaystay kaydsada waxa cidhibtiisa dambe ay noqotaa inay xoolahaas yaraadaan oo ay baaba'aan waayo dagaalkii ilaahay ee baabiintii rabbi ayaa ku socota taa tusaalaheeduna maanta caalamka aad buu uga muuqdaa waxaad arkaysaa ama aad maqlaysaa bunuug cimlaaqa bangiyo waaweyn oo la odhanayo waa bangiyada caalamka ugu waaweyn ee maalkiyo raasamaalka u weyn uu yaallo oo haddana la odhanayo way iflaaseen oo way kaceen bayna cashiyatin wa duxaaha barqo iyo galab dhexdood bay ku kaceen oo xoolihii yaallay la waayey maxaa dhacay talow waxaa dhacay wuxuu ilaahay sheegay yamxaqu llaahu ariba wa yurbi asadaqaat ilaahay baa baabiiyeoo barakadii ka qaaday waxaa ribada la yidhaahdaa waxay sabab u tahay cadaab caajila soo degdega oo qofku intaanu aakhiro iyo qabri aanu gaadhin adduunyada intuu jooga ku dhaca wuxuu leeyahy abu hurayra wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ijtanibu sabca almuubiqaat ka fogaada toddobada waxhalaaga cidda samaysa ee sifa ay u noqdeen bay halaagayaan toddobadaasi waxaa ka mida ribada siduu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa wariyey mar kale wuxuu idhi rasuulku sida ibnu mascuud ka wariyey maa dahara fii qowmin alriba wazina ilaa axalluu bianfusihim cadaab allah rawaahu axmedu biisnaadin saxiix haddii qoom meel deggan ribadu dhexooda ay ka muuqato bangiyadii baa la furay ribada ka shaqaynayay mu'asasaad kale oo ribada ku shaqaysta ganacsatadoodii baan ribada iska ilaalinahayn sidii xalaasha oo kale ayaa ribadii loogu tacaamulaya sinaduna dhexdooda ay ka muuqato labadaba waynu aragnaa maanta siday ku yihiin muslimiinta dhexdooda waxay arrintaasi sabab u noqotaa in cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhaco cadaabka ilaahayna waa noocyo badan yihi cudurradaa ka midoo abaarahaa ka midoo nabadgelyo darradaa ka mida oo siciir bararkiiyo nolosha adag baa ka mida oo cibaado la'aanta iyo qalbi qalalka ayaa ka mida oo khilaafkiiyo khalkhalka iyo quluubtoo kala jeesata ayaa ka mida wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaahu ilaahay ciidamadiisa isaga ayuunbaa yaqaan siduu doona ayaanu ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu ciqaabaya dhulka maanta ribada lagaga dhaqmo iyo dadka ku dhaqmaaba nolol adag ayay ku nool yihiin ribada ay qaadanayaan waxay u siyaadisaa kulayl iyo nolol adag iyo sicir barar iyo mushaharkay qaadanayaan iyo lacagta ay shaqaysanayaan inay waxba u tari weydo cadaabka ilaahay baa subxaana wa tacaala ku socda cadaabka ilaahay miduu ku socdaana nasan maayo raaxana dareemi maayo alaa faxdaruu riba yaa cibaad allah ribada iska ilaaliya addoomaha ilaahayow idinkoo naftiinna uga tudhaya nacdasha ilaahay iyo ciqaabka rabbi subxaana wa tacaala ee caajilka ee soo degdega intaan aakhira la gaadhin aquulu qawlii hada wastaqfir allah lii walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa ka mid ah halista ribada inay sababu noqoto cadaab addoonka ku dhaca saddex wakhti oo ifka inta uu joogo ka dambeeya geeridiisa ka dambeeya marka la aasee qabrigiisa la dhigo iyo marka suurta la afuufo ee dadku qubuurta ay ka soo dareerayaan iyo marka ilaahay addoommaha uu abaalmariyo ilaahay u qaybiya ahluljanna iyo ahlunnaar saddexdaa wakhtiba waa cadaaban yihiin kuwa ribada looga taageli waayay ciwaanada ilaahay ee anfici weyday ee axkaamta rabbi u hogaansami waayey kuwa u maleeya ribadu inay tahay ribxun sariic macaash degdega si fudud oo dhaqsaa loo helayo ilaahayna subxaana wa tacaala iska ilaabay qofkii ribada ku dhaqmayey qabrigiisa ayaa lagu cadaabaya wa min asbaabi cadaabi alqabr asbaabta keenta qofka qabriga in lagu cadaabo mid ka mida weeye wuxuu leeyahay saxaabiga ladhaa samura ibnu jundub rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaad subax nadkii salaaddii markuu ka baxay buu rasuulku nagu soo jeestay wuxuu idhi ayukum ra'aa albaarixata ru'ya kineebaa xalay riyo arkay cidina rasuulka riyo uma sheegino waa la aamuso rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi haddaba ra'aytu leylata rajulayni atayaanii fa akhrajaanii ilaa ardi muqadasa anigu haddaba xalay waxaan arkay laba nin oo ii yimi waa laba malag oo suuro bashar leh labadaa nin gurigii aan joogay bay iga saareen dhul qadisan oo tahiran bay igeeyeen waxyaaba badanoo rasuulku uu arkay habeenka ayuu ka warramay waxaa ka mid ah xataa atayaanii calaa nahrin min damin fiihi rajulun qaa'im calaa shati nahri rajulun bayna yadayhi xijaara wuxuu hi labadaa malag way i wadeen ilaa aanu soo maray nin webi dhiiga dhex taagan webiga dhinaciisana waxaa fadhiya nin hortiisa dhigtay dhagaxaan fara badan riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan ninkaasi webigaa dhiigga inuu dhex dabaalanayo wuxuu doonayaa inuu barrigiisa iyo xeelligiisa u baxo faida araada an yakhruja rama arajulu bixajarin fii fammihi faraddahu xayu kaan mar allaale markuu doono webigaa inuu ka baxe uu soo dabaal dhammaysto ayuu dhagaxantaa hortaalla kii webiga dul fadhiyey afka ugu ridaa waxa uu ku celiyaa halkii markii hore uu ka soo dabaashay fajacala kulamaa jaa an yakhruja ramaa fii famihi bixajar fayarjicu kama kaan mar kastuu soo dabaashuu isku dayo webigaa dhiiggaa inuu ka baxo dhagax buu afka u gelinayaa ka webiga dhinac fadhiya wuxuu ku celinayaa halkii uu joogay faqultu maa hada aladii ra'aytuhu fi nahar malaa'igtaasuu rasuulku markii dambe weydiiyey wuxuu uhi muxuu ahaa kan webiga dhiiggaa dhex dabaalanaya aan arkay faqaala aakilu ribaa rawaahu lbukhaari kaasu wuxuu ahaa bay yidhaahdeen kii ribada isticmaali jiray ee ku dhaqmi jiray wa hada mima yucadabu bihi almuraabi fii qabrihi taasi waa madkao mid ka mid ah cadaabada ilaahay ku qabsanaya ribada kii ku dhaqmi jiray qabrigiisa dhexdiisa dhagaxan afka loo gelinayaa waxa uu calaamad u yahay inuu khasaaray wa calaamatu alkhasaara walilcaahiri alxajar wixii uu maal shaqaystay waxba kama tarin ilaahay cadaabkiisa ka furan maayo laa fii qabrihi walaa fii yowmi alqiyaama dhiigganuu dhex dabaalanaya wuxuu calaamad u yahay naxariisdarradiisii iyo isagoo xoola haysta ribada oo dadka dhib ku ah gaar ahaan riba dayn inuu dadka uga turi waayey oo kuwa iyagoo baahan u yimiidha waxna amaahi ayaanu u naxariisan jirin dhiiggooda ayuu miiran jiray waan ku amaahinayaa boqolkiiba toban boqolkiiba shan boqolkiiba labaatan hadhowa inaad soo raaciso kaasi waa cadaabka qabriga inta uu ku jiro ku dhacaya sidee bay noqonaysaa suuradiisu maalinta suurta la afuufaya ee dadka ilaahay uu soo saarayo ee garoommada iyo bannaanada qiyaame laysugu keenayo waxaa arrintaa muuqaalkeeda inoo sawiray qowlka uu yidhi rabbigeen aladiina ya'kuluuna alribaa laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu اriba ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala kuwii ribada cuni jiray isticmaali jiray marka suurta la afuufo waxay qubuurtooda ka soo baxayaan iyagoo u socda sida qofka waaliba shayddaanku uu derderay hor iyo daba ma kala laha iyo jiha uu socdo qofkaas oo qofka caakufaya marna waa suuxaya dhulka ayuu gelaya marna wuu kacayaa oo wuu soconaya maxaa socodkaa foosha xune dhib kale sabab ugu noqday dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu ribaa ilaahay bay xukunkiisii la murmeen hadal bay kula murmeenoo waxay yidhaahdeen maxaa ribada loo diidayaa iibkan kale iyo ribadu maxay ku kala duwan yihiin wuxuun baa la kala iibsanaya waa la kala macaashayaa ilaahay baanay subxaana wa tacaala xukunkiisii u hoggaansamin sharcigiisiina aanay ku dhaqmin nabi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam aayaddaa qur-aanka inoo fasiray wuxuu idhi rasuulku iyaakum wdunuub alatii laa tukfar waxaan idinka digayaa ummadayda dembiyada aan la dhaafin bimacnaa qofku hadduu ku dhinto isagoon ka toobadkeenin ciqaabkeeda waa la kulmaya oo xataa kuma jiro dembiyada ilaahay doonistiisa hoos yaalla ilaahay uu yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa kuwan mar hadduu qofku ku dhinto loo dhaafi maayo ciqaabkooda waa la kulmaya walow ka ku dhintay ha noqdo qof muumina xataa ballanqaadka ilahay uhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyagu waa ka soocayiinoo kuma jiraan tolo waa maxay dembiyadaas wa fii riwaayatin wamaa laa kafaarata ilahu min adunuub war waxaan idinka digayaa dembiyada wax maydha aan lahayn haddaad iimaan kasta la dhimato oo acmaal kastooo saalixa sahay aakhira aad ugu qaadato iimaankaaga iyo acmaashaa saalixa ahi haddaad dembigaa ilaahay la hor tagto lagaa maydhi maayo soo halis maaha talow halistaasi waa maxay qaala calayhi salaatu wasalaam faman qalla shay-an utiya bihi yowma alqiyaama qofka xoolaha ummaddu ay wada leedahay ama haniimada ama xoolaha dowladda ummadda ka dhaxeeya khiyaameeyee qarsada dadka ay ka dhaxeeyeen iyadoon loo qaybin gooni isagu u qaata maalinta qiyaame waa la keenaya isagoo sida waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama shayga laftiisa isagoo tuurta ku siduu keenaya waa lagu ciqaabayaa qaadistiisa waana lagu fadeexadaynayaa khalqiga ilaahay hortooda waa alquluul dembiga koowaad ee aan la dhaafahayn wax maydhana aan lahayn addoonku hadduu ku dhinto intuu nool yahay buu addoonku fursad u haystaa inuu xaqaa iska soo celiyo dembigaana ilaahay uga toobad keeno waakilu riba faman akala riba bucita yowma alqiyaamati majnuunan yatakhabat dembiga labaad ee aan la dhaafin waa aklu riba waa isticmaalka ribada qofka ribada waxaa la yidhaahda isticmaala maalinta qiyaame waxaa la soo saaraya bu rasuulku isagoo waalan majnuunan aayadda qur-aankaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam fasiray laa yaquumu ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas isagoo sidii qof waalan oo iska hor iyo daba noqonaya ayaa maalinta qiyaame la soo saaraya waa calaamo tusinaysa ribada inuu isticmaali jiray sababna u noqonaysa khalqiga ilaahay inuu ku hor fadeexadoobo waana ciqaabun min allahi subxaana wa tacaala oo intaan naar la gaadhin garoommada iyo bannaanada qiyaame lagu ciqaabayo kii ribada looga taag heli waaye xadiidka abaraani baa wariyey fi lmucjam alkabiir warawaahu alkhatiibu albagdaadiyu fi taariikhih wasaxaxahu alcallaamatu alalbaaniyu fi saxiix waxaa adhay waa maxay abaalmarintiisu aakhiro ilaahay baa caddeeyey faman jaahu mawcidatu min rabbihi faintaha falahu ma salaf wa amruhu ila allah qofka marka hore aan garanayn ribadu inay xaaraan tahay ee laga waaniyo ee waxyigaa ilaahay ku soo dejiye loo sheego ee waxyigaa u hoggaansamee ribada ka hadha farahana ka qaada raasamaalkiisii mooyaane wixii ribo ku soo galayna iska fogeeya oo xoolihiisa ka dhex saara ilaahay wuxuu leeyay falahu maa salaf wixii intaan la xaaraantimayn ama xaaraannimadeeda aanu ogaan ribo ku soo galay kaa isaga loo qabsan maayo loo raaci maayo laakiin markii la xaaraantimeeye ama markuu xukumkeeda ogaaday laga bilaabo wixii soo galay waa inuu gacantiisa iyo jeebkiisa iyo khasnadiisa ka saaruu iska fogeeyo arrinkiisuna ilaahay buu u yaallaa waman caada fa ulaaika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ismacuu yaa cibaad allah ka maqlay aayaadka ribada xaaraantimaynaya ee loo sheegee lagu waaniyey ee mucaamaladiisa iyo dhaqankiisaasi ribo inuu yahay loo caddeeyey oo intay u caddaatay kadib dib ugu noqda fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun kuwaasi naar bay ehel u yihiin hoygoodu waa naar muddo dheerna waa ku jiri doonaan qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafa wاttaquu اllaha lacalakum tuflixuun wاttaquu الnaar alatii uciddat lilkaafiriin waaطiicuu اllaha wاrasuula lacalakum turxamuun bal hadalada